بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه waxaan ku jirnay tafsiirkii suuratulxaj markii aanu ka soo baxnay xajkii aanu soo sheegnay nimankii gaaladaha inay cumradii xudaybiye la dhihi jiray ay u diideen iyagoon ahal u ahayn xaramka ay nebi maxamed iyo intii ahalka u diideen in waxa loo dagaalamaya inay tahay ayna ahayn dagaal jacayl iyo dhiig la daadiyo in la jecel yahaye waxaa weeye gaalada ayaa dulmiga iyo gardarrada iyo wax walba iyagaa bilaabaya alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacala aladiina kuwii yuqaataluuna lala dagaalamayo waxaa weeye biannahum bisababi annahum udina waa loo idnay liladiina kuwii alqitaala baa loo idmay weeye inay dagaalamaan ayaa loo idnay buu ilaah yidhi udina lahum fi lqitaali bisababi annahum dulimuu waa laga gardaran yahay wa ina allaaha allana calaa nasrihim inuu u gargaaro laqadiirun awood buu u leeyahay subxaanahu wa tacaalaa saa weye marka sidaan u sheegay waxaa weeye khamradii afar goor ayaa yaa loo yay soo martay sidii loo xarimi lahaa jihaadkii waa sidaasoo kale oo waxaa isagana afar marxalo ayuu maray ribadii sida si la eg afar marxalay martay marka waxaan ku celcelinay oonu sheegnay waxaa weeye islaamka diinta islaamka qur'aanka markuu yimid wax alla wixii caqiide ku saabsan oo dadka iimaankiisa iyo caqiidadiisa taabanayo walow laxda ilmilicsana looma kaadkaadinin qur-aanka soo degay waxaa ugu horreeyey qul yaa ayuha alkaafiruuna laa acbudu maa tacbuduun in la yidhaahdo wax inaga dhexeeya ma jiro gaalaadna tihiin waxaad caabudaysaana ma caabudayno sidaasaa loogu caddaynaya amaa waxa la yidhaahdo ijtimaaciga ama bulshada iyo dadku ka caada yeesheen waa la dhiraan dhirin in yar in yar baa looga fujinayaa qitaalka marka waxaa ugu horeeya udina waa la idnay waa marka markii waa la idnay la yidhi oy madiine joogeen waxay bilaabeen inay sariyooyin diraan oo ilaalooyin oo nimankaas safaradooda ay jidka ka gooyaan ayay bilaabeen dadkii asxaabta ahaa marka waxaa ku xigay markii dambena in la yidhi qaatilu aladiina yuqaatiluunakum kuwa idinla dirirayo waxaa weeye la dirira oo jabhado badan ha isku furinee inta idinla dirirayso un idinka dirira saasoo kale ayaa la yidhi wuu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaalaa marka markiilaadna waxaa la yidhi qaatiluu fii xataa laa takuuna fitna dagaalamaa la yidhi si aan dadka diintooda looga fidnaynin aayadihii ugu dambeeyey ee suuratu tawba ama ku soo degay waxaa beraa waxay tidhi qaatilu lmushrikiina waxaa weye kaafatan kamaa yuqaatiluunakum kaafa taasaa ugu dambaysa mar oo siday iyagaba idiin goobanayaan idinkuna goobtaa la yidhi mu'miniintiyey iyagu way isaga wax ka dhexeeya aan jirin oo iyaga iswada kufri siinayo yee haddana idinka idin isu soo bahaysanayaan waa sidahaan aragnay hadda yuhuuddi iyadoo intaasoo firqo ah nasaaradii iyadoo intaa firqo ah muslim iyo markay arkaan iyo falastiin iyo beytulmaqdes wakaa hal ninbay oo kaley noqonayaan marka ilaahay saasuu yidhi wa ina allaha calaa nasrihim laqadiir ilaahay inuu u gargaarana awood buu u leeyahay aladiina kuwii weeye ukhrij aladiina kuwii baa la idnay ukhrijuu la saaray min diyaarihim guryahoodii baa laga bixiyey waddankoodii yaa dulman wa cudwaanan ayaa looga bixiyey wax ay galabsadeenna ma jiro aladiina ukhrijuu min diyaarihim bigayri xaqin xaq la'aan baa laga bixiyey ilaa an yaquuluu inay yidhaahdeen ilaa an yaquuluu hadday taasi dhib hadday dembi tahay intaa unbay sameeyeen ilaa an yaquuluu waxaa bikayri xaqin xaq la'aan baa laga yaquuluu inay yidhaahdeen ma ogiye taasi hadday xaq noqone maxay yidhaahdeen rabbuna allah rabbiga yaga allaah weeye an yaquuluu rabbunaa ilaa an yaquuluu inay yidhaahdeen rabbuna allaahu rabbiga yaga waa alle yay yidhaahdeen ilaahay markaasuu wuxuu loo jideeyey oo loogi dagaalka tii baa naloo sheegayaaye walowlaa dafcullaahi annaasa ilaahay dadka hadduuna celinaynin bacdahum qaarkood bibacdin qaarka kale hadduuna ka horgeynaynin oo ku celinaynin lahudimad waa la dumin lahaa lahuddimat waa la dumin lahaa sawaamicu waxaa weeye diirar waa meelaha nimanka nasaarada ee suufiyada ah ay ku cibaastaystaanoo sida mo mawlaca inagu aan nidhaahno oo kale muslimiinta sawaamica sawaamic baa la dumin lahaa oo waxaa weeye meelaha nimanka ruhbaanta macaabidu waxaa la yidhaahda macaabidu ruhbaan kuwa ruhbaanta ee ee ilaaha u go-ay meelaha ay ku cibaadaystaan iyo wa biyacun iyo kaniisadii oo nasaarada iyo wa salawaatun kaniisadii yahuudda iyo wa masaajidu masaajidadii muslimiinta masaajidada muslimiinta waxaa lagu khaas yeelay yudkaru la sheegayo fiihaa masaajida dhexda lagu xusayo ismullaahi ilaahay magaciisa kahiiran in badan kuwa kale iyaga in badan laguma xuso oo say u xidhan yihiin baa maalinta axad iyo maalinta sabtidaa lasoo aanaysan inta kalena adduunyadooday qasanayaan amaa masaajidada ilaahay waxaa weeye sida kacbadoo kale arbaca wa cishriina saaca ayay waxay kuwa dawaafaya iyo kuwa ku tukanaya iyo ayay u furan tahay yudkaru fiiha smullaahi ilaahay magaciisa lagu lagu xuso kahiiran in badan marka sidaas baa loo jideeyey in diinta ilaahay iyo amaan meesha ilaahay lagu caabudo in la difaaco iyo masaajidulmuslimiin sidaasaa loo jideeyey jihaadka eh jacayl oo la jecel yahay ma aha waa muslimiinta inay gaalada la diraan gaaladu markaa waxay qabsanayaan calaa ahli lmilali almukhtalifa oo maxaa markaasay duminayaan meel alla meeshay ku cibaadaysanayeen nasaaro ugama tegayaan biyac walaa liruhbaanihim sawaamic walaa lilyahuudi kanaa'is ugama tegayaan walaa lilmuslimiina muslimiintana masaajida ugama tegayaan wala halaba almushrikuuna ahli aladyaani diinahoo dhan bay ka cadkaan markaysay dadka gaalayno diintay ka fidneen marka maxaa laga eeganayaa walayansuranna allaahu waxaa intaa kuu dheer walayansuranna allaahu ilaahay baan ku dhaartay ilaahay wuu u gargaari man yansuruhu ilaahay diintiisa qofka u gargaaro ilaahay baa dhaarto wuxuu uhi wallaahi baan ku dhaartaye sayansuru allaahu man yansuru diinahu wa rasuulahu rasuulkiisa iyo diintiisa cidda u gargaarto ilaahayna wuu u gargaari ina allaaha alle laqawiyun waa kii xoog badan oo awood leh casiizun oo khaalib oo waa qaadir oo wax uu ka cajisayo ma jiro waa casiizun oo laa yuqharu walaa yuqlabu lagamana adkaan karo lamana qahri karo alla subxaanahu wa tacaalaa marka waxaa weye alladiina kuwii buu ilaahay u gargaarayaa waa kuwii rabbuna allaahu yidhi oo ilaahay uu u idnay oo man yansuruhu ina allaha laqawiyun casiiz buu ilaahay u gargaarayaa in makkannaahum haddii aangaan fil ardi dhulka aqaamuata salaaday oogayaan waxaaweye sidii ay ahaayeen diinta ilaahay markay ay cizi lahayd waxaa weeye oogayaan isaga naftiisa ma tukanayaan ise ma tukanaya sida hadda laleeyahay ma aha waxaa weeye ummadday halla tukada farayaan aqaamu salaata salaaday oogayaan wa aatawu zakaata zakaa way bixinayaan aladiina imanka aqaamu salaata waatawu zakaata wa amaruu farayo bilmacruufi wax alla wixii wanaagsan oo shareecada iyo caqliga fiicanba ay wanaajinayaan wanahow waxay reebayaan canilmunkari kuwa reebo weeye wixii munkar oy nafta inkirayso saliimka ah iyo diinta ilaahay waxay inkirayso welilaahi ilaahay waxaa umuurta ciribteeda wanaagsan ilaahay baa le adiga heli doona iminkana waxaa laga sheekaynayaa in si duuduuba oo aan la kala qaadqaadaynin ambiyadii ilaahay ayaa layaa sheekaynayaa isaga oo nabiga loogu tacsiyeynayo tasliyatun lirasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam iyagoo loo goodinayo mushrikiintii nabiga beeniyey oo ahlu makka ahaa aawtanaa yuu ilaahay ka sheekaynayaa marka nabigeena waxaa la ogow rasuulkii uga horreeyey oo ay tolkiis beeniyaan matihid waa lagaa horreeyey ambiyo badan wayna dulqaateen ilaa ilaahay uu kuwii wax beeniyey uu ka halaago ee iyagaa ku dayo oo sabir yaa nabigeenna lagu yidhi waaka wain yukadibuuka hadday ku beeniyeen faqad xaqiiqee kadabad way beenisay qablahum kuwan mushrikiinta hortooda qowmu nuuxin nuux nuux qoomkiisii nebiyullaahi nuux bay yay beeniyeen wa caadun ree caadna nebiyullaahi huud bay beeniyeen wa hamuudu ree hamuudna nebiyullaahi saalix bay beeniyeen wa qowmu ibraahiima ibraahiim qoomkiisina nebi ibraahiim bay beeniyeen wa qowmu luutin nabiyullaahi luut qoomkiisina nabi luut bay beeniyeen wa waa la majhuuliye waxaa la yidhi wa kudiba muusa muuse waa waxaa weeye mabniyun lilmajhuul baa la dhahaa wa kudiba muusaa waa la beeniyey oo maxaa majhuul looga dhigay waxaa weeye nebi muuse iyo kuwa beeniya wax kala galay iyo waxay isu yihiin ma jiro oo qoomkiisii ma aha nebi muuse waxaa weeye waxaa loo soo diray qoomkiisa iyo reer bani israa'iil waxa uu ula tegeyna waxaa weeye an arsil macanaa bani israa'iila wa reer banu israa'iil xore unbay ahayd wuxuu ula tegeyba wa kudiba muusa nabi muusena waa la beeniyey fa amlaytu waan u kaadiyey oo waan u kortay waan u kaadiyey buu yidhi ilaahay fa amlaytu waan u kaadiyey lilkaafiriina gaaladii waan u sugay oo u sugay humma markaa ka bacdigeed yaan akhadtuhum qabtay ee fa kayfa sideebuu kaana nakiiri inkaariddii aan inkiray oo waxa ay samaynayeen aan ku inkiray bal ka warran sidee bay ahayd culimmada waxay yidhaahdaan waa in waana la weydiiyey soo maaha fa kayfa sidee buu ahaa kaana ahaaday nakiiri waan inkiray gaalnimadaa iyo beenintaa waan ku inkiraye ciqaabtii ka dhalatay sidee bay ahayd baa nala weydiiyey waxaa in la yidhaahda wey waaqicun mawqicahum meeshii ku fiicnayd iyo siday ku fiicnayd ayuu u dhacay waaqicun mawqicahu fa kayfa kaana nakiiri faka'ayan oo min qaryatin caasimad ah yaan ahlagnaahaa ayaanu halaagnay walxaal hiya caasimadaana daalimatun ay tii xadgudubtay oo gaalnimo kufri iyo fusuuq ayay ku xadgudubto waa gaal weeye fa hiya iyadii qaryadii oo ahalkeeda la halaagay waxaa waa tii eber ah cid joogta ma jirto ama waxaad tidhaahdaa khaawiyatun waa tii dhacday calaa curuushihaa waxaa saanqaafkeedii bay ku dul dhacday saanqaafkiibaa dhacay kadibna derbigiibaa ku dulduldumay waaye waa la arkay waxaasoo kale meelaha dagaaladu ay halakeeyeen waa sidaasoo kale ama waxaa weeyaan fa hiya khaawiyatun tii waxaa weeye eber ah weeye calshihaa saar way wadataayo waabtaayo cid joogtana midna ma laha marka ilaahay wuxuu yidhi wahiya daalimatun fahiya khaawiyatun faka'ayi min qaryatin baan ahlagnaa halaagnay wa hiya daalimatun iyadoo gaal ah fa hiya qaryadiina khaawiyatun way dhacday ama khaawiyatun waa eber cid ma joogto calaa curuushihaa saanqaafkeedina carshigeedna way haysataa ama fa hiya khaawiyatun calaa curuushihaa way ku dulduntay carshigeedii saanqaafkeedii wa bi'rin ceel waxaa weeye faka'ayi min qaryatintiibu iyay ku cadfan tahay iyo wa bi'rin ceel mucatalatin oo la catilay oon cid ka cabbayso iyo cid wax ka waraabsan aad midna jirin iyo wa qasrin sar mashiidin oo la adkeeyey oo la dhisay ayaa badan oo muxuu ahaay aan cid joogta aan jirin waxaa weeye wa qasrin mashiid oo marfuuculbunyaani aad loo kor yeelay oo wax deggan iyo wax joogo aan midna joogina cibro un lagu qaadanayo markaasuu ilaahay kuwan u noqdayoo ilaahay wuxuu yidhi afalam yasiiruu miyayna soconin kuwan fil ardi dhulka dhexdiisa oo fa takuuna ay u sugnaato lahum iyaga quluubun quluub ay u sugnaato quluubtaasoo yacqiluuna bihaa ay wax ku garanayaan ow amase aadaanun dhego yasmacuuna bihaa ay wax ku maqlayaan fa innahaa qiso eh waa qiso fa innahaa qisadu laa tacmaa ma indhabeesho al absaaru indhahan oo aan wax ka aragno lagama indhabeelo waa laga daran yahay weeye waa laga yani ma aha in la diidayo oo dad aan araggii ilaahay nicmada ahaa ee wajacal lakum asamca waalabsaar uu hal iyo doon qur-aanka inagu hayo hadda lama inkirayo laakiin waxaa wax ka daran baa jira tawintan hadduu uu ruuxu waayo hadduu ku sabro janno wax walbana wuu qabsan karaa marka sidaasaa waxaa le fa innahaa qise eh maa ma beesho al absaaru indhihi walaakiinse lagu noqoye tacmal quluubu quluubtibaa indha beesha allatii quluubtiioo fi suduuri laabta ku sugan sida loo sii caddaynay waxaa weeye quluubta inay laabta ku sugan tahay waa la ogyahay ilaahayna tiibuu noosoiyuu noo soo caddeeyey marka aayaddani fiiri qur'aanka waa meel walba wuu taabanayaa waxaa lainoo sheegayaa dadku inay dalmar noqdaan soomaalidu waxay tidhaahdaa qola waxay qofaan dhul mari dhaaya male dhaaya male bimacnaa caqli male weeye marka culimmada waxay u qaybiyeen waxay u qaybiyeen caqliga ilaa saddex qaybood bay u qaybiyeen mid waxaa weeye ka ugu horeeyo waa mid khariizi ah oo ilaahay dadka ku abuuray culimaa'u nafsiga way waxaa weye saykolojiga way isku qabsadeenoo waxay yidhaahdeen dadku ma kala caqli badan yihiin ma kala caqli yar yihiin marka taasi aad baa looga hadlay sida loogu badan yahay waxaa weeye in la kala caqli badan yahoo dabaqo abaaqiro la yidhaahdo oo ugu sarrayso iyo mid dadku ay u beecidan yihiinoo sida dhexdhexaadka ah iyo dad waxoogaa caqliga uu ku yaryahoo ugu hooseeyo saddexdaa inay yihiin waxaa weeye ummaduhu ma kala caqli badan yihiin waxaad og tihiin nimankan orobi iyo inay isku wadaan inay adduunka ugu caqli badan yihiin hitler wuxuu ummadaha u halaagayoo uu ugu sameeyey qaa'imo oo yuhuudda hoosta uu ugu qoray cidda uu isagu ka dhartay aariyiinta la yidhaahdo kuwaasaa dadka ugu caqli badan marka waxyaabo weligeed ay falaasifada iyo ka soo hadashay weeye oo la isku haystay laakiin waxay dooni ahaatay midkaasi waa midka ilaahay uu u qaybiye oo la yidhaahdo waxaa weye manaatu takliif kan la isku kallifay oo wax alla waxaan aragno oo diina ay lagu shardinayo an yakuuna caaqilan waa inuu caqli leeyahay oo meelaan caqli joogin diinna ma joogto marka kaasi waa mid midka kale waxaa weeye waxyaabaha diinta ilaahay laga fahmay oo waxyiga uu noo sheegayna waa caqli maxaa yeelay qofka adugu waxaad garanayso qofka muslimka oo ilaahay diintiisa yaqaano waxa uu garanayo oo dad badan oo diinta ilaahay ahaysanin ayna garanayno iyagoo xayawaan agtii xayawaan sidiisoo kale weeyaan midka kale oo caqliga saddexaadna waa midka oo waxaa weye dhulka la maro ummadaha lagu dheeho oo dhaqankooda iyo waxyaabaha kala duwan dhaqankooda caadadooda diinahooda luqooyinkooda oo marka qofku markuu meel walba uu tago wuxuu noqonayaa qof khibro mutaraakima khibro isfuulfuushay ayuu wataayoo dadka kale markuu kaaga sheekeeyo dadku waad aragteen way u dhig raaricinayaan wixii uu soo arkay iyo wixii uu maqlay markuu qoro ama uu ka muxaadareeyo dadku aad bay u dhegaystaan marka waa sidaa waxaa la yidhi marka waxaa lagu boorinayaa dadkii inay dalxiis iyo dalmar iyo inay muxuu ahaayey ay ilaahay koonkiisan iyo bini aadamkan iskhilaafsan iyo afafkan iyo inuu ku cibro qaato kuwanaa marka lala hadlayaa afalam yasiiruu miyayna soconin fil ardi dhulka dhexdiisa oo fatakuuna ay u ahaato lahum iyaga quluubun quluub yacqiluuna bihaa ay ku gartaan ahlumakaa lala hadlayaa gaaladii hore ee muxuu ahaayey dhibka soo gaadhay daarahoodii iyo damaarka ku dhacay iyo inay arkaano marka ay caqli yeeshaano iimaan iyo tawxiid uu u hogaamiyo laka aayaddu waa caam weeye oo fatakuuna lahum quluubun quluub ay u sugnaato yacqiluuna bihaa ay wax ku fahmaan ow aadaanun dhega ay u sugnaadaan yasmacuuna bihaa fa innahaa qisee laa tacma alabsaaru indhuhu ma indhabeelaan walaakiinse lagu noqoye tacmaa waxaa indhabeesha alquluubu quluubta basiira ayaa leh basar basar oo indhaha iyo basiira oo quluubta ah yaa la kala yidhaahdaa allatii quluubtaasoo fi suduuri laabta ku sugan intaasoo dhan markii lasoo sheegay maxaad ku tiqiina nimankii gaalada ahaa inay waxaasoo dhan waxba ayna ku cibro qaadanin inayna fiirfiirinin in ay cadaab maad keentid iyo waxaan loo joogin inay haddana yidhaahdaan tiibuu qur-aanka inoo sheegi wayastacjiluunaka wayway ku degdegsanayaan nebi maxamedow bilcadaabi cadaab bay kaa degdegsanayaanoo war cadaabka aad noogu yaboohayso aaway bay odhanayaan wayastacjiluunaka bilcadaabi walan yukhlifa allaahu ilaahayna ma ballan furayo wacdahu wixii uu yaboohay siduu u yaboohay bay u imaan ee maxay ka degdegsan maa wax la degdegsadaa wa inna yowman maalin oo cinda rabbika rabbigaaga agtiisa ah yaa ka alfi sanatin kun sano oo kale ah oo mimaa tacudduuna waxaad tirinaysaan ilaahay wax agtiisa ku badan male idinku hadday idinla badan tahay waxaa weye ilaahay agtiisa kuma badna ha sugi waayina wax weyn baa jira ilaahay waa xaliim cuquubada ma soo dedejiyo alfa sanatin ayuu muxuu ahay ka yowmin waaxidin buu ula mid yahay wuu idiin dulqaadanayaa cadaabkan idiinma soo dedejinayo alle ka alfi sanatin mimaa tacuduuna وكأين إن بلن أو من قرية أو مع- مقالة مدحة يان أمليت لها أكاديي وهي إيضنا ظالمة إيضا ظلم فشو قال ثم أخذتها وانقبتي إيه فكيف سدابها و- ثم أخذتها وانقبتي وإلي أنيقا يو المصير ماشي أصنقن دونان إيه عذابك iyo uu sugayo wixii ay ay degdegsanayeen aniga weeye uma akhadtuhaa wa ilaya almasiiru waan qabtoo cadaab baan markaan u sugay oon u sugay anay ii soo noqonayaan qurayshna waa sidaasoo kale ilaahay wuu u kaadiyey wuu u sugay markii dambena waxaa weeye cadaabkii beder ayaa ku dhacay halkaasaa marka muxuu ahay wax badanna lagu halaagay ilaahay intaa markuu yidhi wuxuu yihi qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow yaa ayuhannaasu dadow innamaa in kale maehe ana anigu lakum idinka nadiirun kii idiin digi baan ahay mubiin oy digiddiisa caddahay cadaab aad des- ay muxuu ahay aad iga degdegsataan iyo cadaabaad iga sugtaan midna yuuna jirin maxaa yeelay cadaabka ilaahay anigu waa idinka digayaa waan idinku cabsiinayaa waana cad yahay anigu digiddayda ee inaan cadaab keena iyo aan aayad mucjiso keena midna aniga shaqadayda ma aha innamaa ana lakum waxaan idiin ahay nadiirun ku idiin digayo cuquubada iyo cadaabka ilaahay idinka digayo oo mubiinun digtii ay digtiis ay ay caddahay markii sidaa la yidhi oo cadaabka ilaahay aakhare markuu la yimaa- markuu yimaado waa sidii lo- waxaa weye la isu garab dhigi jiray kuwa ilaahay uu raalli ka yahay iyo kuwa kale faaladiina kuwii aamanuu rumeeyo wa camiluu camal falay alsaalixaati acmaasha wanaagsan lahum waxaa u sugnaatay makfiratun dembi dhaaf iyo wa risqun risaaqad oo quuda kariimun oo wanaagsan waa jannadii ayay helayaan kuwaa iimaanka iyo camalka saalixa kulmiyey ilaahay wixii ka dhaco dembi dhaaf ayuu siinayaa risqi wanaagsan oo fii jannaati naciimina wuu helayaa sidii iyaguba ay u kulmiyeen iimaan iyo camal saalixa ilaahayna wuxuu u kulmiyey iyagana aljazaau min jinsi alcamal inuu u dembi dhaafay risqi wanaagsanna uu siiyey yuu ilaahay ugu abaalguday lahum makfiratu wa risqun kariim waaladiina kuwii socow camal faloo socday fii aayaatina aayaadkanaga inay ka hor tagaan oy buriyaan fii ibtaali aayaatina mucaajiziina iyagoo haddana inaanan anagu keri karin oo soo qaban karin noo nisbaynayo mucaajiziina iyagoo na cajzi gelinaya say iyagu la tahay ulaa'ika kuwaasi asxaabu aljaxiimi naarta jaxiima asxaabteedii weeye halkaasay joogayaan wamaa arsalnaa min qablika min rasuuli walaa nebiyin ilaa idaa tamannaa wamaa arsalnaa ma aanan dirin min qablika adiga hortaada nebi maxamedow min rasuulin rasuul ma aanan dirin walaa nebiyin nabi ma aanan dirin ilaa haddaan dirno idaa tamannaa haddii uu tamaniyo oo uu si u fikiro diinta uu u fidinayo alqaa wuu ridaa ashaydaanu fii umniyatihi umniyadiisii wixii uu yadidiilanayay ayuu wax ku ridaa fayansakhu allaahu ilaahayna wuu nasakhayaa maa yulqi ashaydaanu shaydaanka wuxuu ridayo huma yuxkimu allaahu aayaatihi ilaahay aayaadkiisu sugayaa wallaahu allana caliimun kii cilmi badan weeye xakiimun oo falsan weeye alla subxaanahu wa tacaalaa marka taasuu ilaahay noo sheegayaa waxaa weeye aayaddan culimmadu aad bay uga hadasho fa- tafsiirkeeda aad baa looga hadlay marka waynu arki doonaa waxaa weeye mufasiriinta waxay muxuu ahaayey waxay sheegeen wax la yidhaahdo eh, qisatu kharaaniiq oo muxuu ahaay ay dadka mufasiriinta ee jecel waxyaabaha oo qariib qariibka inay sheegaan taasi waa baatil waxna kama jirto waxaana la sheegay inay arrinta ay tahay inuu nabigeenna afara'aytum laata waalcuzaa wa manaata athaalithata alukhraa inuu shaydaan carabkiisa ku riday tilka algharaaniiq- kharaaniiqu alculaa wa ina la shafaacatahunna la turtajaa oo gaaladii ay farxeen mushrikiintii oo ay muxuu ahaay la sujuudeen nabiga markuu sujuuday ibnu carabi wuxuu yihi waxaasoo dhan qisadani waa baatil laa asla lahu marka waxaa weeye zanaadiqada iyo kuwa diinta ka soo horjeedo ayaa waxaas weriya ruwaadoodana kulligood waa madcuuniin ibnu kathiir wuxuu yidhi qisadan dadka ay sheegeen intooda badan riwaayaad aan wax ka jirin weeye oon ansaxaynin ninka aad iyo aad ugu tiiqtiiqsaday ee meel saarayna waa laba nin waa alqaadi ciyaad iyo waxaa weye ibnu qayim aljawsi maxamed ibnu waxaa weye abibakar labadaa nin yaa aad iyo aad meel u saaray inay taa been tahay marka aan aragno macnaha meesha ku jira muxuu yahay waa kan marka wamaa arsalnaa ma aanan dirin min qablika adiga hortaada nebi maxamedow min rasuulin rasuul ma aanan dirin walaa nebiyin ma aanan dirin qablaka yaa maxamed rasuul walaa nebi ilaa idaa tamanaa hadduu jeclayso shay ay naftiisa jeclaato alqa ashaydaanu shaydaankii wuxuu ku ridaa fii umniyatihi waxay naftiisa jeclaatay alqa ashaydaanu fii maa yashtahii wayatamanaahu oo waswaas ah taasoo muxuu ahay inshiqaal adduunyada uu ku inshiqaalo ah waxay culimmada ku fasireen taa marka sida nabigeenna uu yidhi calayhi salaatu wasalaam innahu la yuqaanu calaa qalbii aniga qalbigayga waa la daboolaayo wax yar oo oo waxaa weye oo xuub yar ah ayaa fuuli calaa qalbii fa astakfiru llaaha ilaahay baan dembi dhaaf weydiisanayaa fil yowmi maalintii sabciina mara waxaa weeye haddii uu naftiisa ugu sheekeeyo weye ibnu cabbaas wuxuu yidhi ilaa idaa tamanaa alqa ashaydaanu fii umniyatihi idaa xaddatha alqa ashaydaanu fii xadiidihi fa yubtilu allaahu maa yulqi ashaydaanu wa yuxkimu lahu aayaatihi waxaa loo jeedaa qiraa'adiisa waxaa weeye wax la yidhaahdo waxaa ugu fiican wamaa arsalnaa min rasuulin walaa nebiyin oo faxadatha nafsahu bishayin hadduu ku sheekeeyo tamanaa liummatihi alhidaayata wuu hidaayo waaliimaan ilaa alqa ashaydaanu wasaawis waalcaqabaat yuu fii dariiqihi bitasyiini alkufri liqowmihi wa ilqaa'ihi fii nufuusi mukhaalafata liamri rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam marka aayadda waxay leedahay laa taxzan yaa muxamed calaa mucaadaati qowmika waxba ha ka murgin fa haadihi sunnatu lmursaliin mursaliintao dhan sunnadooda sidaa weeye marka nabigu markuu qorsho dejiyo waxaa ka mid a sidii ay yidhaahdeen kuwan maxaa masaakiinta ah annaga oo soo urayo lama fadhiisan karee markaan annagu kuu imanayno kaxee meesha ka kaxee oo nabigu marka ay qalbigiisa ku soo yar dhacday oo marka muxuu ahay inuu bal sidaa yeelo laakiin kaas shaydaan ma soo ridine isaga ayaa wuxuu u fikirayey dacwada siday ku hirgeli lahayd marka ilaahay uu yidhi walaa tatrud aladiina yadcuuna rabbahum iyo wasbir nafsaka maca aladiina iyo cabasa watawallaa iyo kuwaasaa soo degay ilaahay wuxuu yidhi marka wamaa arsalnaa ma anan dirin min qablika min rasuuli walaa nebiyin ilaa idaa tamanaa markuu tamaniyo oo qorsho dhigaba waxaa weeye ilaa idaa tamanaa alqa ashaydaanu shaydaankii wuxuu ku ridaa fii umniyatihi wixii uu tamaniyey yuu wax ku ridaayo wuxuu ku diraa gaaladii sida aan tafsiirka ku aragnay fa yansakhu allaahu ilaahay baa marka zuulinaya maa yulqi shaydaanu shaydaanka wuxuu soo riday humma yuxkimu allaahu aayaatihi ilaahay aayaadkiisuu sugayaa wallaahu allana caliimun kii cilmi badan weeye xakiimun oo xigmad u saaxiiba maxuu ahay liyajcala allaahu liyajcala maa yulqi shaydaanu liyajcala ilaahay inuu ka yeelo yuu shaydaanku u ridayaa maa yulqi haadaa wabillaahi towfiiq halkaa ha joogo tafsiirkii